أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا وإن للطاغين لشر مآب جهن جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati saad casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda konton iyo shanaad ee suuradda ka mid ah markuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu kasoo hadlay dadkii sucadada ahaa ee liibaanay ee mu'miniinta ahaa ayaa wuxuu daba dhigay kuwii xumaa ee ayagu shaqaawada iyo xumaanta ee loo qoray ee aayatiinkoodu ou cadaab iyo naar ou noqonayay qaala tacaala alla wuxuu yidhi haadaa waina lilطaagiina la shara ma'aab almru arrinku haadaa kan weeyaan arrintu waa sidan ama kan waina lilطaagiina kuwa xadgudbay ee gaalada iyo kuwa kale ee iyaga laftooda cusaada ahee rabbi subxaanahu wa tacaala caasiyey la shara ma'aabin noqod yacni kan ugu shar badan noqod ayaa u sugnaaday oo ay leeyihiin al-amru arrinku haadaa kan weeyaan wa ina liltaagiina kuwa xadgudbay oo kufriga iyo shirkiga ku xadgudbay ama dulmigaba ku xadgudbay la shara ma'aabin baa u sugnaatay makaanu noqod ama meel loo noqdo sharteed ayaa u sugnaatay taasaa marka la fasirayaayo allah wuxuu leeyahay jahannama ayaa u sugnaatay oo ay leeyihiin yaslowna xaal ay gelayaan haa jahannamadii ay gelayaan fa bi-sa waxaa baas lahaaday almihaadu gogol ayaa baas leh almaqsuusu bidami hiya weeyaan waa jahannamada midda marka eedda iyo cayda lagu gaaryeelayo waa jahannama haadaakani xamiimun weeyaan biyo aada u kulul iyo waqasaaqun carunka iyo waxa ka dhiimo ahlunaarka weeyaan midkani falyaduuquu ha dhadhamiyeen hu isaga ha dhadhamiyeen wa aakharu ku kale kaas oo min shaklihi min shakli lxamiimi biyihii kululaa noociisa ah aswaajun weeyaan waa noocyo fara badan waayo kaas ayb halkan rabbi subxaanahu wa tacaalaa waxa ay ahlu naarku leeyihiin iyo sida ay niyadda uga jaban tahay oo qiyaamaha markay tagaan oo cadaabka ay galaan ay isu haaraamayaan oo ay markaa yacnii isugu qaylinayaan oo ay u doodayaan labada arrin buu alla uga waramayaa alla markaa wuxuu leeyahay al-amru arrinku haadaa kan weeyaan wa ina liltaagiina kuwa xadgudbay waxaa u sugnaaday oo ay iska leeyihiin la shara ma'aabin la shara marjicin noqod kan ugu xun ayay leeyihiin yacnii noqosho xun ama makaanu noqosho xun ayaa u sugnaatay jahannama jahannamo ayaa u sugnaatay la shara ma-aabinta tafsiirkeeda waa jahannama ayaa u sugnaatay yaslowna xaal ay gelayaan haa jahannamadii fa bi-sa baas almihaadu gogol ayaa baas lahaatay almaqsuusu bidamihiyow gogol baa baas leh oo markaa yacni jahanamaa gogol looga dhigayaa bustaha korena waa jahannamo sida suuratu lacraaf aan kusoo marnay lahum min jahannama mihaadun wa min fowqihim hawaash kor waxaa uga sugnaatay oo gogol u ah jahannamo gogol naareed bay leeyihiin ee bustaha korena oo ay kor huga ay kor ka huwanayaanna waa jahanamo alla yidhi subxaanahu wa tacaala ayb haadaa kan haadaa marka mubtadahan khabarkiisa xamiimunta waay falyaduuquuhuna waa jumla muctarida muqxama macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa haadaa kan xamiimun biyo aada u kulul waay iyo waqasaaqun iyo waxa ka dhashuuqo oo ka dhiimo ama carunka ah ee ahlu naarkii carunkoodii oo meel laysugu geeyey ayaa la cabsiina ee falyaduuquu ha dhadhamiyeen hu isaga ha dhadhamiyeen kaas qasaaqa marka ayaa saddex macno ay ku jirtaa saddex tafsiir ayaa ku jiro tafsiirka koowaad waxa uu yahay qasaaq bimacna annatnu annatnu waa shay qurmayo ibnu cabaas baa sidaa laga wariyey wax qurmayo macnaha labaadna maa saala min juluudi ahli nnaar ahlu naarka maqaarkooda iyo korkooda waxa ka dareero ee wasaqda ah ee carunka ahna waa lagu macneeyey inta la ururiyo ayaa iyaga la waraabinayaa oo la siinayaa macnaha saddexaadna ibnu cabaas baa isagana laga wariyey waqasaaqun ay albaaridu waa shay yacni biyo aada u qabow alladii qad intahaa barduhu qabowgiisii meeshii ugu dambeysay oo markaa gaaray yunalaqu bihim waa lala tegayaa ama yandaliqu bihim wuu la tegayaa wuxuu la tegayaa waxaa lala tegayaa iyaga markaa min alxari ila albardi kulayl iyo qabow ayaa lala tegayaa marka xamiimunta waa biyihii kululaay waqasaaqunna waa kuwo aada u qabow oo qabowgoodu cadaab uu yahay waay ilaa ilaahay subxaanahu watacaala kulaylna waxaa ku ciqaabayaa qabowna waxaa ku ciqaaba oo samhariiradu waa qabow marka marna cadaabkoodu waa kulayl marna cadaabkoodu waa qabow labada saddexdaa macno ayaa waqasaaqun ku jirto qiraa'aduna waqasaaqun oo siinku uu mushadad yahayna waa la akhriyey wayna u badan yihiin a'imada quraa'da ah waxaa kaloo la akhriyey siinka oo la fududeeyo oo waqasaaqun ah ayb oo abuu camar baaba sidaa isaga akhriyey haadaakan falyaduuquuhu ha dhadhamiyeene xamiimun weeyaan midkaani biyo aada u kulul iyo waqasaaqun carunka iyo waxa ka dareero ahlu naarka ee wasaqda ah weeyaan midkan buu alla leeyahay marka falyaduuquuhuda waxaan ka dhigaynaa jumla muqxama ama jumla muctarida qaar baa waxay leeyihiin iyadaa khabar ah laakiin madhabtaasi waa madhabta banaynayso in jumla talabiya lagu khabro ayb mana loo badno sidaas oo falyaduuquuhu waa jumla talabiya waa amar weeyaan jumlada talabigana khabar inaynan dhicin ayaa loo badan yahay wa aakharu ku kale kaas oo min shaklihi min shaklilxamiimi biyihii aadka u kululaa noociisa ah aswaajun weeyaan anwaac iyo asnaaf weeyaan kaasina wax kale oo u dhigmo ama la mid ah la nooc ah ee biyihii kululaana waa cadaab kale oo ay leeyihiin macnaha marka waa aakharu waa mubtadaysanay aswaajunna waa khabarkii min shaklihi waa laga sifaynayaa musawiqana marka nactigaa sifadaa la sifaynayaa u ah ayb waxaa kaloo bannaan in la yidhaha walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aakharu kale oo sifo marka mawsuufkeedu muqadar yahayna inaan ka dhignana waa bannaan tahay dayb oo markaa uu noqdo walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo aakharu kale kaas oo min shaklihi min shaklilxamiimi biyihii kululaa noociisa ah aswaajun kaas oo aswaajun asnaaf iyo noocyo ah ayaa u sugnaaday halkanna waa doodii iyo wixii dhex marayay haadaa fawjun muqtaximun macakum aayaddani marka hadalkan haadaa fawjun waxaa dhihi doono qiyaamaha waa ayo laba tafsiir baa ku jirta in la yidhaha malaa-igtii baa dhehayso waxayna ku odhanayaan kuwii gaalada ahaa ee adduunyada dhexdeeda qaadada ku ahaa oo ayaga yacnii hogaamiyeyaalka kuwii kufriga ku ahaa ayaa sidaa lagu dhahayaa malaa'igtana ku dhahayso waa tafsiir tafsiir labaadna waxa uu yahay in la yiraahdo haadaa fawjun muqtaximun macakum iyagaa isdhahaya gaaladii dhexdooda oo kuwii madaxda ahaa ee odayaalka ahaa baa qaarkood qaarka kale ku dhahaya goorta ay dhahayaanna waxa ay tahay marka dad ay baadiyeeyeen oo ay dhumiyeen naarta lasoo geliyo marka dad ay baadiyeeyeen oo ay dhumiyeen naarta lasoo geliyo ayaa qaarkood qaarka kale sidan ku dhahayaan marka sidaasaana fiican tafsiirkaas dambe oo siyaaqa iyo aayadaha dambe iyo u fiican ayb marka waxay leeyihiin qaadadii gaalada qaar ka mid ah haadaakan fawjun weeyaan koox waaye kooxda oo muqtaximun kuwii jiiraya ah oo isku maqiiqaya kuwo isku maqiiqaya ah kuwaas oo macakum idinka maciina ahaanayo idinla jiro weeyaan kuwani markaabay waxay odhanayaan kuwii kale laa marxaban laa asaabuu allow aynan helin oynan asiibin marxaban soo dhoweyn bihim iyaga lasoo dhoweeyo allow aynan helin yacnii allow aan lasoo dhoweynin innahum iyagu saalu naari naarta kuwii gelaya waay qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii soo galay ee ayagu atbaacda ahaa ee wax raacay laa marxaban bihim la yidhi ayagana warkay qaateen qaaluu kooxdii soo gashay waxay yidhaahdeen bal ee antum idinku laa marxaban laa asabtum allow aydnan helin idinkuna marxaban soo dhoweyn iyo yacni makaan waasaca aydnan helin bikum idinka la idinsoo dhoweeyo antum idinku qadamtum waad hormariseen hu cadaabkan ayaadnooayaad hormariseen lana annagaad noo soo hormariseen ood noona keenteen ood sabab noogu noqoteen fa bi-sa waxaa baas lahaaday alqaraaru meel lagu sugnaadaa baas lahaatay oo naartii jahanamo ah qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa dhammaantood waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow man qofkii ama axadkii qadama hormariyey lanaa annaga haadaa kan oo naarta a noo soo hormariyey fasid ilaahu u kordhi hu isaga cadaaban cadaab u kordhi cadaabka oo dicfan mudaacafan mid la labalaabay ah fi naari naarta dhexdeeda ugu siyaadi waa ibliis markaa kan ay sidaa dhahayaan iyaga dhanba gaalnimadii u horseeday marka ibliiskii dhumiyey iyo ayagii isdagay kulligood saasay isu isu haaraamayaan marka aayadda alla wuxuu leeyahay haadaakani waxaa dhahaya qaadadii kuwii gaalada oo hogaamiyeyaalka ahaa wax baadiyeynayay kufriga qurxiyey ayaa isla hadlayo oo barkood baa barka kale waxay ku leeyihiin war waxaani kuwanina waxay soo galeen naartii bay soo galeen idinkay idinla gelayaan halkan baa lagu maqiiqayaa markaas baa kuwii kale ay leeyihiin kuwii soo galay ee adduunyada dhexdeeda kufriga loo qurxiyey ayaga oo iska waxmagaradka ahaa iyo caamada ahaa kuwaas ayay waxay ku odhanayaan laa marxaban bihim soo dhowaansho uma sugnaanin allow aynan u sugnaanin haadaakani fawjun ama haddii la yidhaha malaa'igta hadalkan hore dhehayso haadaa fawjun muqtaximun macakum malaa'igtiibaa waxay ku dhahayaan kuwii qaadada ahaa laa marxaban bihimna hadal cusub oo bilaabmayo waayo waxaa ku jawaabayo kuwii kufriga ku hogaamiyey dadka sidaana waa tafsiir labaad haadaakani fawjun weeyaan marka haadaadan waxaan dhahnay qaa'ilka haadaada malaa'igtana waa laga dhigi karaa ayagii qaadada ahayo qaarkood qaarka kale ku odhanayana waa laga dhigi karaa haadaakani fawjun koox waaye fawjkuna sidiisa waxaa la yidhaha alqatiicu min annaas dadka yacnii goosinka dadka ah yacnii kooxda dadka ah waay wa jamcuhu afwaaj ayaa la yidhaha jamaca marka la jamcinayo haadaakani fawjun koox waaye kooxda oo muqtaximun kuwa ismaqiiqaya ah waaye iqtixaamka waxaa la yidhaha waa gelidda haddana weliba waa gelidda oo isku soo tuurka ah waay nacam qofku aayar uunan usoo gelaynine oo uu markaa yacnii iqtaxama fulaanun hebel markaa meeshaas ayuu iqtixaamay marka le waa jiiray waay af soomaaliga nacam xoog buu ku jiiray waay marka meeshiina cariirigii bay ka badatay xoog ayuu ku jiirayaa marka waa ismaqiiqaya haadaakani fawjun koox waaye kooxda oo muqtaximun kuwa markaa jiiraya ah oo ismaqiiqaya ah aawo marka muqtaximun mafcuulkeedii waa muqadar annaara way naartay jiirayaan ilaah ka magan galna haadaakani fawjun koox weeyaan kooxda oo muqtaximun kuwii ismaqiiqaya oo jiiraya ah annaara naarta jiirayo macakum idinka maci kuwaasoo macakum idinka la jirkiina ah oo idinla jiro kuwii kale ama iyagiibaaba waxay dhahayaan kuwaa naarta isku soo maqiiqay atbaacda ahaa ee hayaraaca ahaa ee soo galay bay waxay ku leeyihiin laa marxaban laa asaabuu allow aynan asiibin waa marka laa marxaban asalku hadda jumladani macno ahaan waa habaar waa habaar waa jumlatu ducaa waaye habaar baa marka ku jiro habaarkaasina marka wuxuu noqonayaa meel soo dhaweyn leh oo waasaca allow aydnan helin oon la idinku soo dhaweynin marxabanna asalkeedu waxay ku nasbisan tahay hadda mafcuul mutlaq ahaan masder ahaan masder bay ku nasbisan tahay marka waxayna ka dhigan tahay carabtu mar yacnii marxaban marka la leeyahay raxaba fulaanun fulaanan buu soo dhaweeyey raxban soo dhaweyn waayo soo dhaweyntuna asalkeedu carabta waxaa ka qaalib noqotay qof qofka la soo ziyaarto qofka soo ziyaarto wuxuu ku yidhaha marxaban bika marxaban bika marka macnaheedu waxay tahay saadafta makaanan raxban wa waasican waxaad soo haleeshay ood soo gaartay meel waasac ah oo qof lagu soo dhaweeyo ayaad heshay way macnaha iyagii hadda marka haddii laa marxaban laa haddii laga hormariyay maxay noqone ma helin waay na habaaray isu bedelay marka ayb waxaa la mida marka xabadaa iyo laa xabadaa xabadaa marka la yidhaahdo yacnii iyo laa xabadaa marka la yidhaha cagsi bay isu noqonayaan ayb marka macnuhu wuxuu noqonayaa yaquuluuna waxay dhahayaan kuwaasi laa marxaban laa asaabuu kuwaas soo galay allow aynan asiibin oo aynan helin marxaban makaanan raxban makaan waasaca allow aynan helin bihim iyaga lagu soo dhaweeyo oo markaa yacni loo waasiciyo aynan helin bihim marka marxaban baa lagu tacallujina innahum iyagu saalu naari naarta kuwii gelaya waay qaaluu fawjkii soo galee gadaal ka yimid waxay dhaheen iyaguna oo kuwii qaadada gaalada ay ku dhaheen bal ee antum idinku laa asabtum allow aydnan helin marxaban meel waasaca aydnan helin bikum idinka laydinku soo dhaweeyo oo la idin waasiciyo allow aydnan helin antum idinka ayaa qadamtumuuhu cadaabkan horseeday lanaa annaga noo horseeday idinkaa cadaabka noo horseedeen fa bi-sa waxaa baas lahaaday alqaraaru makaan lagu sugnaado oo lagu nagaado ayaa baas leh hadalkan oo kalena suuratu waxaan kusoo marnay suuratu lacraaf kulamaa dakhalat ummatu lacanat ukhtaha xataa ida daarakuu fiiha jamiican qaalat ukhraahum liuulaahum rabbanaa haaulaai adalluuna faaatihim cadaaba dicfan fi nnaar ayb marka sidaasaa marka halkana sidii oo kale un weeyaan fa bi-sa alqaraar qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeen iyaga dhammaantood baa hadda marka ibliis ayay hadda haaraamayaan oo ay leeyihiin allow cadaabka u badi isagaa noo horseedaye qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow man axadkii qadama horseeday lanaa annaga noo horseeday oo noo horkacay haadaa kan oo cadaabka a noo horkacay fazid u kordhi hu isaga cadaaban cadaab u kordhi cadaabka oo dicfan mudaacafan kula labalaabaya ah fi naari naarta dhexdeeda ugu kordhi sidaa bay dhahayaan wa qaaluu maa lanaa laa naraa rijaalan kunaa nacuduhum min alashraar attakhadnaahum sikhriyan am zaaqat canhum alabsaar ina dalika laxaqun takhaasumu ahli nnaar halkana marka dood kala waay markay naartii ka buuxsamaan ayay waxay markaa xusuusanayaan dadkii adduunyada markii la joogay ay ishayn jireen oo ay iska horjeedeen oo mu'miniinta ahaa ayay naarta ka dhex weynayaan markay naarta ka waayaan ayay sidan ay leeyihiin wa qaaluu waxay yidhaahdeen qaadadii gaalada kuwii gaalada hogaaminayay maa maxay baa lanaa annaga noo sugnaaday laa naraa xaal aanan arkaynin rijaalan rag aanan u arkaynin kuwa rijaasha oo kunnaa aan ahayn nacuddu inaan tirinayno hum iyaga aan ku xisaabayno min al ashraari kuwa sharta badan dadkii aan ku xisaabi jirno oon ku tirin jirnay maxaa nagu dhacayoon u arki la'nahay attakhadnaahum miyaanu ka dhiganay iyaga sikhriyan jees jees miyaan ka yeelanay am zaaqad am mise zaaqad waxaa wareertay oo iilatay canhum iyaga xaggooda ka leexatay al absaaru aragyadii miyaa ka leexday xaggooda oo naartii waa ku jiraanoo waynan u jeedin sidaa bay dhahayaan ina daalika kaagaas oo markaa yacnii tafaawudka iyo hadal isu jawaabidda iyo hadal isu celiddaasi la xaqun waa mid dhab ah oo yaqiin ah oo dhacayso takhaasumu ahlinnaari ahlunaar doodooda waayo taas doodda ay doodayaan weeyaan midaasi wa qaaluu waxay yidhaahdeen marka mufasiriintu waxay leeyihiin de sidan waxaa dhahayaa sanaadiidu quraysh weeyaanoo abujahal iyo raggii la midka ahaa dadkan ay dhahayaan maa lanaa laa naraa rijaalan kunaa nacuduhum min alashraarna waa fuqaraau lmu'miniin camaar iyo khabaab iyo suhayb iyo bilaal iyo salmaan iyo raggaa weeyaan oo iyaga adduunyada markii la joogay dad xun bay ku tirin jireen oo liito markaabay sidan dhahayaan ayb asalkana atbaacdii waxaa loo sheegi jiray marka adduunyada la joogay dadkaas akhyaarta ah baa dad shar wada loogu sheegi jiray adduunyadii marka aakhiradii markii layskugu tegay naar la galay oo kuwii wax raacay iyo kuwii la raacay ay naarta ku jiraan qaadadii marka waxaa looga baahan yahay dadkii ay dhihi jireen dad xun bay ahaayeen aaway waayo hadda ilaa dadkii atbaacdii hadda naartii bay ku jiraan kuwii wax raacay gaaladii kuwii la raacay naartii bay iskula jiraan war dadkii aada naga celi jirteen oo waa shar badan yihiin aada lahaydeen aawe waa waa tan marka waxay leeyihiin wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa lanaa maxaa noo sugnaaday oo lahaanteenna ahaaday laa naraa xaal aanan arkaynin inagu rijaalan rag aanan arkaynin kuwaas oo kunnaa aan ahayn nacuduhum inaan ku tirinayno aan ku xisaabaynay min al ashraari kuwa sharta badan aan ku tirin jirnay attakhadnaahum laba qira'a ku jirto quraa'du waxay u badan yihiin hamzada inay tahay hamzatu qacin hamzatu qaci markay tahayna waa hamzatu istifhaam tii marka hamsatulwasliga waa dhacaysaa lianna hamsatulqadciga hamsatu istifhaamka iyada keligeed laguma istaaga dabcan maadaama aan iyada waqfi ounan ka suurtoobaynin hamsatulwasligana awalba loo keensa jiray in markaa yacni kelmad lagu bilowdo bilowga in markaa yacni la isticmaalo loo keensan jiray ilaa hamsatulwasligu tasqutu cinda alwasli waa dhace marka laakiin hadalka uu cinda albad-i laakiin waa la sugaa hamsada waa la akrinaa maadaama iyada awalba markii bilaabashada uun la akrin jiray hadda mar walba iyada lagu bilaaban maayaba hamsatul waxaa lagu bilaabana hamsatu istifhaamkii marka hamsatu istifhaamkii mar hadday meesha ku jirto tii wasliga ahayd oo awalba lasoo jiitay in lagu gaaro bilowga waa layska tuura ilaa midaanaaba lagu gaari karaa hadda bilowgii marka attakhadnaahum waxay ka dhigan tahay aattakhadnaahum oo kale waa hamsadii marka oo wasliga ahayd baa la riday attakhadnaahum bay noqotay marka sidaa marka loo dhigo macnaheedu waxaa weeyaan waa hamsatu istifhaam amtana marka waxaa weeyaan waa mucaadilo waay labadan ayaa marka yacni ay simaysaa amta waxa ka horeeya wax ka dambeeyo marka macnuhu wuxuu noqonayaa attakhadnaahum sikhriyan jees jees miyaan ka dhiganay am zaaqat canhum labsaaru mase aragyadeenii baa ka iilatay oo ka leexatay labadaa waa tee waay macnaha hamsada baabkeedii marka waa saas qiraa'ada labaadee ku jirtaa waxay tahay in hamsada laga dhigo hamsatu waslin wax istifhaamna meesha uunan ku jirin oo markaa abuu camar siduu akhriyey waay wa qaaluu maa lanaa laa naraa rijaalan kunnaa nacuduhum min alashreeri ittakhadnaahum u akhrinaysayna marka ittakhadnaahumta waa iska qabar markaana rijaalanta ayaa laga sifaynaa tarkiibku sidaanu noqona marka ittakhadnaahum rijaashaas oo ittakhadnaahum aan ka dhiganay annaga sikhriyan jees jees aan ka dhiganay aaway istifaamka marka maa lanaa laa naraadiyo kusoo jiraa attakhadnaahum halkan hadda ma taali ittakhadnaahum waxaan ka dhiganay raggaas oo ittakhadnaahum aanu ka yeelanay sikhriyan wax lagu dheeldheelo lagu jees-jeeso kuwii aan ka dhiganay aaway am zaaqad am marka hadda maxay noqonaya bimacnaa bal waay ile haddii istifaamkii aan joojinay amtaani marka waxay noqonaya bimacnaa bal idraabay meesha u joogaysaa macnuhu marka wuxuu noqonayaa raggaasoo ittakhadnaahum aanu ka yeelanay sikhriyan jees-jees am zaaqad bal e iskaba dhaafe zaaqad waxaa iilatay oo leexatay al absaaru aragyadiibaa canhum xaggooda ka leexday ma arkayna inaga marka meel kaley jiraan marka ma arkayno ayb labada qiraa'o tawjiiheedu sidaas waaye haddii marka qiraa'ata abi camr la akriyo amta bimacnaa bal waay waa idraab ayb idraab oo markaa yacnii ibdaali ah waay haddii marka laga dhigo attakhadnaahum hamzatu istifhaam aan ka dhignana amtu waa midii marka istifhaamka geli jirtay ee labada dhinac markaa ee su-aasha sifay jirtay ayb adarabta zaydan am camran oo kale zayd miyaad garaacday mise camar baad garaacday labada midkee garaacday waa macnaha ayb marka qaar baa waxay leeyihin ibnu catiya oo kale hadda tafsiirkiisa wuxuu leeyahay amta marka ay mucaadila saas oo kale ay tahay waa in labada istifaamka labada dhinacba ficilkiisu inuu isku mid yahay waay halkan marka isku mid maa zaaqad iyo waxaa weeyaan attakhadnaahum iyay kala noqotay marka amtaasi tii istifhaamka gelaysay mucaadilada ahayd waa diidaya isaga laakiin nuxaadu uma badnaba saas naam ayb attakhadnaahum waxaan ka yeelanay oon ka dhiganay sikhriyan jees jees am mise zaaqad waxaa iilatay oo leexatay al absaaru aragyadiibaa canhum xaggooda ka leexatay ina dalika kaagaasi laxaqun weeyaan mid dhab ahoo yaqiin ah dhicidiisa la hubo inuu dhacayo takaasumu ahli nnaari ahlu naarka doodoodii weeyaan isla doodidoodii qul inamaa ana mundirun wamaa min ilaahin ila allahu lwaaxidu lqahaar qul waxaad tiraahdaa inamaa wax kale maahane ana anigu mundirun mid digaya un baan ahay wamaa min ilaahin macbuud ma jiro ila allaahu allah maahan macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu allah maahane allihii day alwaaxidu midka keliyata ahaa afcaashiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo rabbinimadiisaba ku keliga ahaa alqahaaru ee addoommadiisa qasbayay oo isaga maamulkiisa inay raacaan ku qasbayay rabu samaawaati huwa isagu rabu samaawaati waay ama rabu samaawaati allaahuda ka sifay allahaas oo rabu samaawaati samaawaat rabbigooda ah wal ardi ardada rabbigeeda ah iyo wamaa beynahumaa dhexdooda wixii ahaaday rabbigooda ah alcasiizu allihii addoommadiisa ka adkaa alghafaaru dembi dhaafid badnaa xaqiiqda marka saan waaye marka halkan aayadan marka ama labadan aayadood amaba aan dhaho aayadda hore waxaa ku jira laba rugni oo waaweyn oo arkaanul iimaanka ka mid ah mid waa risaaladii nebiga nubuwada nebiga sal l slam midda kalena waxa ay tahay towxiidkii aliimaanu billaah ayaa aayaddaa sidaas u gaaban labadaas macnay ka waramaysaa qul waxaad tiraa nebiyow inamaa wax kale maahane ana anigu mundirun mid digaya un baan ahay yani xagga alle ayaan idinkaga digayaa waay risaalada nebigu marka waa caam cumuumu risaalatii bay tuseen wamaa min ilaahin macbuud xaq lagu caabudaana ma jiro ila allaahu allah maahani macbuudka dhabta ah maahani alwaaxidu allihii alwaaxidu keliga ahaa cibaadadow la keliyahay rubuubiyadow la keliyahay magacyada ee tilmaamaha wan wanaagsan buu la keliyahay allihii alqahaaru addoomihiisa dirqinayay muxuu ku dirqinayaana xugunkiisuu ku dirqina qof ka bixi karo xugunkiisa qadariga ah ee kowniga ma jiro rabu samaawaati allihii samaawaat rabbigooda ahaa wal ardi dhulka rabbigiisa ahaa wamaa baynahumaa wamaa waxa baynahumaa dhexdooda ahaaday rabbigooda rabbigiisa rabbigooda ahaa alcasiizu allihii addoommadiisa ka adkaa alghafaaru dembi dhaafid badnaa marka waxaan haddaad ka towbad keentaan shirkiga rabbi waa idiin dhaafa qul huwa naba-un cadiimun antum canhu mucriduun qul waxaa tidhaahdaa huwa qur-aanku naba-un khabar weeyaan khabarka oo cadiimun aada u weynin badan antum idinku mucriduuna kuwa ka jeesanayaa tihiin canhu qur-aanka xaggiisa idinku kuwa ka jeesanayaa tihiin waa khabar aada u weyn isagoo rabbi uu leeyahay hadal aada u weyn weeyaanoo khabar weyn haddana idinkii waa kasii jeedaano inaad ka faa-iideysataan oo aada zawaajirta ku jirto iyo waxaas yacni waxyaa canaanta ku jirto zajriga ku jiro iyo waxyaabaha uu dadka ka canaananayo inaad markaa yacni ka fogaataan waxa uu dadka ku tirtirsiinayo ee maslaxad adduunyay mid aakhiraba leh inaad qaadataan sidaas baad marka yacni aada ka tegaysaan ood kasii jeedaan antum qul waxaa tiraa huwa qur-aanku naba-un hada yacni khabar weeyaan khabarka oo cadiimun aada u weynin badan ibnu cabaas iyo mujaahid iyo qataado iyo waxay leeyihiin qur-aanka huwada loo jeedaa waqiila waxaa kaloo layihi qiyaamaha laga wadaa qiyaamo waa khabarkeedu waa weyn yahay ayb cama yatasa'aluuna can innaba'i alcadiim marka labadaa tafsiir baa ku jirta antum idinku mucriduuna kuwa kasii jeesanayaatihiin canhu qur-aanka xaggiisa ama qiyaamaha maa kaana liya min cilmin bilmala'i laclaa id yakhtasimuun maa kaana lii iima sugnaanin aniga min cilmin wax ogaal ah oo cilmi ah iima ounan sugnaanin bilmala'i bikalaami lmala'i kooxdii yacnii jamaacadii ama dadkii ashraafta akhyaartii hadalkooda wax cilmi ah iguma ahaaninoo iguma sugnaanin al aclaa ee sarraynta badnaayee sarreeyey id waqti aan ogaado yakhtasimuuna ay doodayeen markay doodayeen wax khabara oo ani iigu sugan maleh cilmiyani cilmi uma aanan lahayn meeshaas marka waxaa ku jiro dhowr shay awalan shaygan ay ku doodayeen jamaacadaas kore ee malaa-igta waa maxay laba macnoba laba tafsiirba waa lagu fasiray sida loo badan yahay siyaaqa qur-aankuna uu tilmaamayo waxa ay tahay dooddu waxay tahay markay malaa-igtu alle ay ku lahaayeen suurat lbaqarana aan kusoo marnay waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa maxay yidhaahdeen qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa doodaas ilaahu dhulka ma waxaad yeelaysaa mid fasaadinayo dhiig ku daadinaya miyaad dhulka keenaysaa wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu laka oo allana uu yidhi qaala inii aclamu maa laa taclamuun waxaydnan ogeyn baan ogahay marka doodaas arrintaa ku saabsanayd anigu wax cilmiya uma lahayn wax cilmi ah uma lahayn marka maxaa laga la sugaana qur-aankan xaqnimadiisa haddaanan aniga ogaal iyo cilmi aanan u lahayn xaggee hadda waana idinkaga sheekaynayaa haddeertaane xaggeen ka keenayna waxaan ka keenay in yuuxaa in yuuxaa ilaya ilaa anamaa ana nadiirun mubiinun ka dambayso qur-aankan baa la ii waxyooday waxyigaasaan idinkaga waramaa ee cilmi uma aanan lahayn aniga meeshaa marka waxaa ku jirta de nubuwadii nebigana waa lagu sugayaa qur-aankana inuu masder u yahay nebiga sala allahu calayhi wasalam na waa tilmaamaysaa ee macna sidaas weeyaan macno kalaa jiro oo bacdi ahlilcilmi aayadda ay istinaas ahaan un ugu keenaan macnaha dadka dooda dadkaasi yacni malaa-igta waay kuwa kore waxa ay falanqeynayaanna xadiidka mucaad ayaa sheegay oo markaa yacni kafaaraadka iyo darajaadka iyo waxyaabahaas weeyaan laakiin tafsiirka aayadda kan hore ayaa aktarulmufasiriin ay u badan yihiin siyaaqa aayadaha soo socdana oo ay tan gogoldhig u tahayna sidaasay tusaysaa ayb marka doodu waa midaas marka malaa-igtu ay leeyihiin atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa ilaahu dhulka mid fasaadinaya miyaad keenaysaadaas waay dooduna maa kaana lii iima ahaanin aniga oo hore uma aynan iigu sugnaanin min cilmin wax cilmi ah ay cilmun wax cilmi ah iima sugnaanin aniga bilmala-i aan ogaado asharaaftii iyo akhyaartii alaclaa ee saraynta badnayd waa malaa-igtii khiyaartii marka kore ee malaa-igtii wax cilmi uma aanan lahayn oo iyaguma sugnaanin ee id waqti yakhtasimuuna ay doodayeen wax cilmiyo ogaal uma lahayn markay doodayeen waxii unbaa la iigu sheegay marka bilmala-i waxaan ku tacallujinaynaa min cilmin bikalaami lmala-i dadka hadal yacnii malaa-igtaa warkooda wax ogaala uma lahayn idna waxaan ku tacallujinaynaa sidoo kale waa darfun lilcilmi min cilmintay labadaba ku tacalluqayaan jaari majruurkana xagga darafka idna xagga ku tacalluqayaan ayb macnuhuna marka waxay tahay waqta ikhtisaamihim markay doodayeen ay wax falanqeynayeen wax cilmi uma aana lahayn aniga ilaahay unbaa marka ii waxyooday oo ii sheegay wa ilaa anugu markaasna ma joogin mana ogeyn wax ay ku doodayeen ayb maa kaana lii iima sugnaanin min cilmin ay cilmun wax cilmi ah iguma sugnaanin bilmala-i bikalaami lmala-i akhyaartii hadalkoodii alaclaa sareeyey id waqti yakhtasimuuna ay doodayeen wax ogaala iguma aynan sugnayn iyo cilmi laakiin waxyigiibaa alla iigu sheegay xadiidka marka mucaad ee aayadana culimada qaar ay usoo qaataan tafsiirkeeda ay ku keenaan wuxuu ahaa nabiga sal l slam wuxuu yihi ra-aytu rabbii caza wajalla rabbigay baan arkay fii axsani suuratin suurad midda ugu qurux badan baan rabbigay ku arkay waa riyo ayuu ku arkay faqaala wuxuu igu yidhi rabbi fiima yakhtasimu lmala-u laclaa yaa muxamed muxamedow maxay ku doodayaan dadka malaa-igta kore ma garanaysaa qultu waxaan idhi anta aclamu ay rabbi rabbiyow adaa iiga og adaa ogaal badan adaa og maratayni laba jeer qaala wuxuu yidhi fawadaca kafahu bayna katifaya gacantiisa ayuu wuxuu yeelay labadeyda garbood dhexdooda ayuu gacantiisa yeelay fawajadtu bardahaa bayna hadiyaya neecawdeeda ayaan waxaan ka dareemay iyo qabowgeeda labadeyda naasood dhexdooda yacni qalbigii baan ka dareemay ayuu leeyahy nabiga sal l slam facalimtu waan ogaaday maa fi samaai waalardi ilaahay baa marka wuxuu tusay yacnii samaa samada iyo dhulka waxa dhexdooda ah qaala wuxuu yidhi uma talaa hadihi alaaya aayadan buu akhriyey wakadalika nurii ibraahima malakuuta asamaawaati waalard waliyakuna min almuuqiniin yacnii ilaahay inuu waa umu waa tusi karaa uma qaala markaasu allah wuxuu yidhi fiima yakhtasimu lmala-u laclaa yaa muxamed qultu waxaan idhi buu yidhi markaa waa jawaabayaa nabiga sal l slam fi lkafaaraati waxyaabaha dunuubta lagu dhaafo ayaa ma ay falanqeynayaan malaa-igta qaala wamaa hunna alla wuxuu yidhi oo waa maxay kuwaasi qultu waxaan idhi buu yidhi almashyu cala alaqdaami ila aljamaacaat lugaha oo jamaacaadka loogu soo socdo salaada jamaacada la ilaaliyo oo loo soo lugeeyo waljuluusu fi lmasaajidi masaajidoo la fadhiyo khalfa salawaat salaadaha gadaashooda wa iblaaqu lwuduu'i amaakinahu fi lmakaarihi iyo weysaqaadka in la gaarsiiyo boosaskeeda in la gaarsiiyo iyo meelaha loo meelaheeda aada loo taam yeelo qaala wuxuu yidhi waman yafcalu dalika waman yafcal dalika qofkii sidaa yeelo yacish bikhayrin buu ku noolaanayaa wayamut bikhayrin khayr buu ku dhimanayaa wayakun min khatii'atihi ka yowmi waladathu ummuhu gafkiisuna wuxuu ka noqonayaa maalinkii hooyadii ay dhashay oo kale wa min addarajaati darajaadkana waxaa ka mida icaamu acaam cuntada oo la quudiyo dadka masaakiinta ah wa badlu salaami salaamta oo la dhiibo wa an yaquuma billeyli wannaasu niyaam iyo qofka inuu habeenkii kaco iyagoo dadku ay hurdayaan qaala markaa wuxuu yidhi qul dheh allaahuma inii as'aluka adayibaati ilaahu waxaan ku su-aalanayaa waxyaabaha wan wanaagsan wa tarka almunkaraati munkaraadkoo laga tago wa xuba almasaakiin iyo masaakiinta jacaylkooda an takfira lii inaa ii dhaafto wa tarxamanii ii naxariisato sidaa markaa waidaa aradta fitnatan haddaad fidno doonto fii qowmin qole dhexdood aada fidno la doontana fatawafanii i oofso hayra maftuunin mid la fidneeyey anoon ahayn markaasuu nebigu sal l slam wuxuu yidhi tacallamuuhunna warbarta fawladii nafsu muxamedin biyadihi inahuna laxaqun aduu lafdigaa marka daarimi iyaa wariyey baqawi lafdigaasuu keenay xadiidka tirmidina waa wariyey alfaad uun macno ahaan marka way isku dhow yihiin xoogaa alfaada unbaa kala yar duduwan un nacam salaadii subax buuna nebiga uga sheekeeyey asxaabta marka maxalushaahidka waxay tahay fiima yakhtasimu lmala-u laclaa aayaddaanay marka ku ag sheegaan ama ay ku ag fasiraan ibnu kathiir laakiin wuxuu leeyahay xadiidku ru'ya manaam weeyaan ee soo jeed ma aha ee midkanna marka aayaddanina waxay tilmaamaysaa inuu sidan marka uu yiraahdo gaaladan marka kasoo horjeedana waxyiga macnihiisa uu markaa ku tuso war aqoon uma aanan lahayn waxa ay markay shaniga aadam laga doodayay anigu ma aan aqoon iyo ogaal uma aanan lahayn waxyiga un baan ku ogaaday id qaala in yuuxaa ilaya in yuuxaa maa yuuxaa la waxyoon maayo ilaya aniga xaggayga ilaa anamaa anigu ana anigu nadiirun inaan ahay uun maahane mid digayo mubiinun digidiisu ay caddahay ayb in yuuxaa maa yuuxaa la waxyoon maayo ilaya aniga xaggayga loo waxyoon maayo ilaa anamaa ana anigu uun nadiirun mid digayo uun inaan ahay mubiinun digidiisu ay caddahay mar waxay ka dhigan tahay in yuuxaa ilaya ilaa anii mundirun waxaa un la ii waxyoonayaa ama ila alindaar digniin unbaa la ii waxyooday aniga bis wax kale la iima waxyoona saasay marka iyadana ay ka dhigan tahay ayb annamaadaa marka fii mowdici rafcin bay taagantaho yuuxaada ayaa ku camal falayso ay maa yuuxaa ilaya ila alindaaru xaggayga loo waxyoon maayo ilaa digniin unbaa la ii waxyoonayaa way inaan dadkii u digo ayb id qaala rabuka lilmalaa'ikati inii khaaliqun bashara min tiin udkur xus id waqti qaala rabuka rabbigaa uu yidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii uu ku yidhi doodii marka waa tana inii aniga khaaliqun mid abuurayaan ahay basharan bashar midkii abuurayaan ahay basharka oo min diinin dhooba ka ahaaday fa idaa haddii sawaytu aan ekeeyo oon simoohu isaga basharkaasi xubnihiisii aan u ekeeyo wa nafaqtu aan afuufo fiihi dhexdiisa min ruuxii ruuxdii aniga aan iska lahayo xaggayga ka timid oo aniga aan abuuray oo aan lee aan lahaa aan markaa ku afuufo faqacuu dhaca lahu isaga u dhaca saajidiina xaal aad tihiin idinkoo sujuudaya markaas fasajada almalaa'ikatu malaa'igtii way sujuudeen kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood ideylkeed ideylkood way sujuudeen ilaa ibliisa ibliis ma ahane laakina ibliisa lam yasjud ibliisa ma sujuudin istakbara waa santaagay wa kaana wuxuu ahaaday huwa isaga min alkaafiriina kuwa gaaloobay buu ka mid ahaaday qaala wuxuu yidhi yaa ibliisu ibli alle yaa ibliisu ibliisow maa maxaybaa manacaka kuu diiday oo kaa celiyey an tasjuda inaad sujuudid limaa ay liman aad u sujuudid axad khalaqtu aan abuuray aniga biyadaya labadeyda gacmood aan ku sameeyey inaad adiga u sujuudda maxaa kaa celiyey astakbarta miyaad san taagtay am mise kunta waxaad ahaatay min alcaaliina kuwa isla sarreeyo oo yacnii yacni isa sarraysiinta ay ku jirto qaala wuxuu yidhi ibliis ana anigaa khayrun khayr badan minhu isaga ka ana anigu khayrun mid khayr badan baanaha minhu isaga ka khayr badan khalaqtanii waad i abuurtay min naarin dab ayaad iga abuurtay wa khalaqta waad abuurtay hu aadamna min diinin dhooba ayaad ka abuurtay isagana sidaa buu marka ibliis yidhi udkur xus id waqti qaala rabbuka rabbigaa uu ku yidhi lilmalaa'ikati malaa'igti uu ku yidhi innii aniga khaaliqun ku abuurayaan ahay basharan bashar basharka oo min diinin dhooba ka ahaaday bashar markaa dhooba ka ahaaday oo dhooba laga sameeyey baan abuurayaa buu alla yidhi waa aadam marka ama min diinin dhoobaan ka abuurayaa haddaad doonto khaaliquntaba isaga tacalluji fa idaa haddii sawaytu aan ekeeyahu isaga ekeyntuna waa abuuristiisii iyo xubnihiisii iyo markaan u ekeeyo wa nafaqtu aan afuufo fiihi isaga dhexdiisa min ruuxii aan ku afuufo ruuxdaani markaa idaafada uu rabbi isu idaafeeyey waa idaafatu tashriif ee maahan idaafatu sifati ilaa mawsuufihaa oo hadda ruuxda alla sifa uma aha oo markaa yacni aadam la dhihi maayo qeyb ilaahay ka mida waayo maya idaafada rabbi waxa loo idaafeynayo laba nooc waayo shayga rabbi loo idaafeynayo hadduu yahay shay ilaahay ka baxsan oo goonidiisa yacni u istaagi karo haddii uu yahay shaygaasi idaafada uu alle isu idaafaynayo waa tashriif ama abuuritaana laga wadaa ayb min ruuxii waxaa ka mida beytullaahi oo kale masaajidii waxaa laleeyaha beytullaahi kacbada waa beytullaahi macnaheeduma waxay tahay kacbadu sifo ilaahay miyaana maya kacbada waa dhagaxaas meesha lagu sameeyey ee ab dadku ay dhiseen waay sifo ilaahay u noqon mayso laakiin macnaha kacbadii ilaahay iska lahaa wax kastaba alla waa leeyahay laakiin iyada sharaf gaaray wadataa idaafatu tashriif ayaa la yihah waxaa ka mid a naaqatallaahi hashi ilaahay hasha ilaahay sifo uma aha iyo tilmaan ee waxa uu abuuray unbay ka mid tahay makhluuqaadka ahe macnaha meesha ku jira un waxay tahay hashaani halaha kale waa ka duwan tahay maadaama mucjizo iyo ay ku timide ilaahay dhagax uu ka keenay macnay dheer tahay waay waxa kale ee iyadiibaa qeyb rabbi ka mida waaye ma ahan sidaas maa waxyaabaha qaarkood waxyaabaha acyaanta aan ahayn ee markaa ah yacni macaanida ah shayga haddii uunan keligiis istaagi karin ilaa inuu cid ku quma maahani haddii rabbi uu isu idaafeeyo shayga noocaas oo kale ah waa min idaafati sifati ilaa mawsuufiha waa sifo marka ilaahay uu leeyahay tusaale aan idin siiya maalan waxaa ka mid a waxaan soo marnay anzalahu bicilmihi anzala ilaahay waa soo dejiye hu qur-aankii buu soo dejiyey bicilmihi buu kusoo dejiyey cilmiga allah loo idaafeeyey cilmi keligiis ma taagnaan karaa meel maya cilmi laabudda qof leh waa inuu waa inuu leeyahay cilmigu laabudda caalim uu ku qumaa waa inuu jiro ee cilmi meel iska taagan ma jiro cilmi markaad maqasho qof ama axad buu ku qumayaa axadkaasaana caalim ama caliim ah mar haddii ilaahay marka cilmi isu idaafeeyey cilmigaas sifou alle u yahay oo min sifaati rabbina maxaa ka mida inuu allaha aan caabudayno waa alla cilmi ku sifaysan waay jahli kuma tilmaanna waxaa ka mid a ilaahay xayaatou isku sifeeyey nolol waa macnawi keligeed ma taagnaan karto waa inay ku qumtaa xayi marka mar hadduu alla nolol isku sifeeyo macnaheedu waxay tahay rabbi waa nool yahay nolosha rabbina waa ka duwan tahay nolosha makhluuqa ayb waxaa la mida kalaamka waxaa la yidhi wakallama allaahu muusaa takliiman qur-aanku waxaa laleeyahy kalaamullaahi kalaam ayaa rabbi loo idaafeyna kalaam ma jiri karaa biduuni mutakalim ma wax jiri kara maaha kalaam wuxuu u baahan yahay cid ou ku qumo ou sifo u noqdo haddii marka ilaahay isaga isu idaafeeyey kalaamka qaarkiis ee qur-aankaoo kale la yidhi kalaamullaahi la yidhi sifo ilaahay leeyahay waayo xagga allow ka yimid makhluuqna sifaadka alle ma la dhihi karo marka min ruuxiidan baa hadda noo yaana gelisay baabkan ruux buu rabbi isu idaafeeyey ruuxdu shay keligeed meel istaagi kara waa tahay waxaa laga yaabaa dadka qaar inay is yihaahdaan oo ruuxdu jasaday ku tacalluqdaay laabudda jasaday u baahan tahay ruuxda ruuxdu jasad uma baahno ee jasadkaa ruuxda u baahan waa cagsi jasadka ayaa si uu u dhaqdhaqaaqo ruux u baahan soo maaha ruuxdaani jasadkaani intay ka tagto ayay meel ku sugnaanaysaa makaan walidaalika qofku markuu dhinto ruuxdii waa laga qaadana marka laga qaato samadii baa laga furayaa meel baa la dhigeynaya hadday wanaagsanayd hadday xumayd waa shay marka mustaqil noqon karo meel istaagi karo makhluuq ah ayb jasadka iyada u baahan marka jasadkuna meel waa taagnaan karaa ruuxduna meel way taagnaan kartaa ee marka aad hadda adiga hurdaysaaba ka midan jasadkaagiina waa joogaa ruuxdiina waa la oofsaday allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha marka ruuxdu waxay ka mid tahay min al acyaan mar hadday acyaan ka mid tahay rabbi markuu isu idaafeeyo waa ruuxdii isaga uu abuuray oo isaga iska lahaa waay marka aadam ruuxda waxay uga timid xagga alle oo ilaahay baa u hibeeyey waay ee wax uu ilaahay la leeyahay aadam ma jiro ayb min ruuxyada macnaheeda saas waaye waxaan ugu dheeraanayana waxay tahay mas'ale caqiido ku tacalluqda waaye haddaan la fahminna ay keeni karto mashaakil naam sidaana idaafada ibnu khuseyme laftiisa kitaabu tawxiid wuu ugu kala saaray ayb marka haddaan ruuxdii ku afuufo ruuxdaydii aniga aan iska lahaa een khalqay faqacuu lahu u dhaca isaga saajidiina xaalatiin idinkoo sujuudaya u dhaca fasajada almalaa'ikatu malaa'igtii way sujuudeen kulluhum dhammaantood ajmacuuna idaylkood way sujuudeen kullu ka bacdi ajmacuuna markay timaado waa iska towkiid waa alfaada towkiidkae tawaabicda ah weliba ajmacu iyo aktacu iyo absacu iyo abtacu ayb ilaa ibliisa laakina ibliisa ibliis lam yasjud ma sujuudin waay istakbara waa san taagay markaasaa waxaan u leenahay ila istinuhu waa munqaic leanna maxaa yeelay ibliis malaa'igta kamama mid ahayn markii horeba oo suuratlkahfi baan kusoo marnay kaana min aljinni malaa'ig maba ahayn isaga marka saa darteed istinaha jinsigii malaa'igta laga bixin maayee waa istinaa oo munqaica waayo macnuhu marka wuxuu noqonayaa ilaa ibliisa laakina ibliisa lam yasjud isagu ma sujuudin muxuunan u sujuudinna istakbara waa san taagay amarkii allou ka santaagay wa kaana wuxuu ahaaday min alkaafiriina kuwa gaaloobay kufrigiisu marka waa kufru istikbaar isla weynin gaalnimada kufriga akbarka anwaaca u qeybsamaa suuratu lbaqarana waa uga hadalnay tafsiirka awaa-ishiisa min anwaaci lkufri lakbari waxaa ka mida kufru istikbaarin kufriga kibirka amarkii alle ayuu ka santaagay marka amarka alle qofka inuu ka tago laba siba waa uga tegi karaa arrinkanna in la fahmo u baahan yahay si waxa ay tahay marka uu qofka amarka alle ka tago wixii alla amray haddii da amarkaasi iskiis ounan dee ka tegiddiisa iskeed gaalnimo aynan u keenaynin sida tawxiidka oo kale haddaynan ahayn amar marka awaamirta sharciga ka midoo waajib ah buu ka tegay hadduu marka amarkaa uga tegay shahwo iyo wax lamida uu uga tegay ee uunan ka santaagin amarka alle waajib inuu ku yahayna uu ogol yahay ku gaaloobi maayo taas isaga qofka laakiin waxa uu ku gaaloobaya waxay tahay haddaad amarka rabbi ka tagto maca stikbaarin weliba kibir lala qabo adoo kibir uga tegayo markaa tarkigaas kibirku ou la socdo waa gaalnimo waana midda ibliis ka dhacday alimaam moxamed ibnu nasr almarwasi raximahullah wuxuu leeyahay alkufru maaltarku maca aliibaa'i kufrun amarka tegidda alle hadday la socoto diidmo iyo santaagid ay la socoto waa kufri buu leeyahay altarku maca aliibaa'i walistikbaari kufrun waa gaalnimo laakiin haddii ibaa iyo istikbaar ounan la soconin waa gaalnimo ma la dhahayo maalan qofkii soom buu ka tegay ammaanadii baa la amray inuu guto waa khiyaanay qofbmsli qof buu khiyaanay inuu khiyaano aynan u bannaanayn maalan khiyaanuu sameeyey ammaanadu waa waajib waajib uu ka tegay waajibkaa uu ka tegay haddii marka isla weynin iyo istikbaar amarka alle uu ka santaagayo oo uga tago waa gaalnimo haddii uu uga tago xoogaa lacagtan ku dhufso baahi baad u qabtaa adaab u baahan iyo waxa uu is yiraahdana diintii xeradeedii ka bixi maayo meesha iyadana atarku maca alibaai walistikbaari kufrun haddii istikbaar iyo ibaa la waayana kufri ma aha haddii shaygaa laga tegaayo iskiis ka tegiddiisa haddaynan gaalnimo ahayn sida salaadoo kale iyada warbaa ku jira nusuusna way kusoo aroortay iyado taas waa baab gaar loo fiirinayo laakiin sida guud qaacidadana a'imadii islaamka ay markaa ku tageen si madhabka khawaarijta looga tago maxaa yeelay iyagu waxay qabaan ninkii ka tago amar amarada alla ka mida oo waajib ah waaba gaaloobay bay leeyihiin de wax islaamnimadii baaqi ku ahaanaya maba jirayaanba sidaa haddii la yihahda ayb wa kaana wuxuu ahaaday ibliis min alkaafiriin uu ka mid ahaaday qaala wuxuu yidhi alla yaa ibliisu ibliisow maa maxaybaa manacaka kaa celiyey oo kuu diiday an tasjuda inaad sujuudid lima aad liman aada u sujuudid khalaqtu aan abuuray biyadaya labadeeda gacmood aan ku sameeyey tatniya waa biyadaya labadeedii gacmood aan ku sameeyey lama awilaayo marka laba dariiq baa meeshaas ku jirto qolo iyagu dhahayaan biyadaya waxaa laga wadaa awoodeyda aan ku sameeyey qaar kalena waxay leeyihiin yaddaani marka waa bani aadamka gacantiisaoo kale waa mushabihada kuwa iyaguna dhahayo waa qudraa laga wadaayo gacantu macno kaley leedahay kuwa dhahaya labadaa qoloba waa laba qolo oo manhajkii saxda ahaa seegay xaquna waxa uu yahay ilaahay labada gacmoodoo uu isu sugay in loo rumeeyo siduu isagaba u sheegtay bani aadamna aan lagu shabihin iyo makhluuq midna laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir waxaa la rabaa inaad rabbi nuqsaanta ka hufto adoo aan wax diidaynin u fiirsan rabbi inaad nuqsaan iyo ceeb ka hufto adoon markaa wax inkiraynin adoon sifadiis aan inkiraynin inaad u sugto sifada oo qur-aanka iyo sunnada lagu sheegay adoon ku shabahaynin makhluuqiisa labadaas baa laga rabaa marka inaad iska ilaaliso cudur waa tashbiiha iyo tacdiilka aayaddanna marka aadam sharaftiisa alla uu uga waramayaa marka wuxuu leeyahay war ibliisow sideed ku keentay inaadan u sujuudin axad aan labadeeda gacmood ku abuuray ee dadka intooda kaleba qudrada allah lagu abuuray ummadda dhan laakiin aadam muxuu dheer yahay dadka intiisa kale rabbi baa gacantiisa ku sameeyey isaga waa fadaa marka khusuusiyaadka nebiyullaahi aadam ayay ka mid tahay marka tashbiih iyo tamhiil ma ogolin alla in lagu shabaho makhluuqiisa wax uu ilaahay qur-aankiisa ku sheegayna ma dafirayno ma diidayno sidaasaana a'immadu salafka ay ahaayeen sunanu tirmidiga baabu fadli sadaqa kitaabu zakaa wuxuu leeyahay wuxuu dhahayaa alimaamu tirmidi tafsiirka yadda alle in alquwa macna alquwa lagu macneeyo waa tafsiirka jahmiyada waayuu yidhi jahmiyaduna waa firqo ictiqaadkoodu ictiqaad gaalnimo ah inuu yahay culimadu ay ku ijmaaceen bukhaari baana khalqu afcaali lcibaadka wax badan ka sheegay nimankaa meesha ay diin ka taagan yihiin marka waxaa nasiib darro ah dad tafsiirkii akrinayo oo ummaddii tafsiir u akrinaya ama xadiid biyadihi iyo biyadaya marka lasoo gaaro qudraa laga wadaa dhahayo tafsiirkaasi marka tafsiirka culamada muslimiinta ee shaafici iyo maalig iyo axmed iyo thawri iyo cabdullahi ibn lmubaarak iyo a-imada kutubta lixdaa iyo laga soo gaaray ma aha diin cusub marka waxaa wato qofka la yimaado tafsiir jahmiyo ee ka tago tafsiirkii ummadii muslimiinta masaadirtoodii a-imadii aliftay ka tago tafsiirkooda marka alimaamu tirmidi sidaabuu wuxuu ku nuux nuuxsaday alyadu bimacna alquwa in lagu fasiro iyadoo tashbiih laga cararayo jahmiyada shaqadoodu inay tahay ayb marka tafaasiirta noocaas waa tafaasiir baatil ah oo yacni kana fog yacni sawaabka ka fog weeyaan sida imaamkaaba uu tilmaamayo tirmidi ayb astakbarta ma santaagtay amarkaygii miyaad ka santaagtay buu leeyahay alle ibliis buu sidaa ku dhahayaa am kunta mise waxaad ahaatay min alcaaliina kuwa sarreeyo oo waxaad is leedahay yacni waad isa sarraysiinaysaa qaala wuxuu yidhi ibliis ana aniga khayrun midka khayr badan baan ahay minhu aadam khalaqtanii waad i abuurtay min naarin dab ayaad iga abuurtay wa khalaqta waad abuurtay hu aadamna min diinin dhiiqaad ka abuurtay ama dhoobo xaggeeda ayaad ka samaysay waa soo marnay suwarka suurat lxijri iyo suurat lacraaf iyo suurat lbaqara ayaan kusoo marnay qisadan qaala wuxuu yidhi marka dhul iyo dab dhulkaa macno badanba ku fiican maxaa yeelay dhulka xayawaankaa ka yaa ku nool dadkaa ku nool waxbay soo bixisaa ardadu marka isaga laftiisa xataa sida uu wax u fahmay baa qalad ah ataa dabkuna waxbuu fasaadiyaa dhulkuna waxbuu hagaajiyaa qaala wuxuu yidhi alle fakhruj bax minhaa samadii xaggeeda ka tag fa inaka adiga rajiimun marjuumun mid la fogeeyey baa tahay oo naxariista naxariisteeda laga fogeeyey baa tahay fog yacnii tag oo ka bax wa ina calayka korkaaga lacnatii ayaa ahaa ayaa ahaanayso lacnadeyda naxariisteedoo laga fogaado ilaa yowmi ddiini is-abaalmarinta maalinkeeda intii ka ah ilaa iyo maalintaa naxariisteydood ka fogaataa adiga kuu sugnaatay aakhirana hadda naar buu ku waaraya qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow fa andirnii ii koro oo ii sugo ilaa yowmi yubcathuuna maalinta la bixinayo lasoo bixintooda maalinteeda intii ka ah ilaa intaa laga gaarayo ii sug rabbiyow qaala wuxuu yidhi alle fainaka adiga fa inaka adiga min almundariina kuwii loo suganay kuwii loo sugtay baad ka mid tahay kuwii loo kortay oo loo sugtay baad adigu ka mid tahay meeshaas marka ibliis inuu rabbi yaqaanay baa ka muuqanaysa soo maha maxaa yeelay rabbi wuu leeyahay rabbigayow qaala fa bicizatika la uguyanahum ajmaciinna waa soo socotaa cizada rabbi buu yaqaanayo ku dhaarana rabbi buu sheegayaa rabbiyow buu dhahayaa ibliis marka rabbi waa yaqaana meeshaa macno weyn baan ka qaadanaynayo waxay tahay gaalnimadu ma ahan jahli kuma koobna kufrigu jahli keliya kuma koobna ee qofku haddii rabbigii uusan aqoonin risaalo uunan aqoonin oo cawaan uu iska yahay ee gaalo noocaasa waa jirtaa kuwo kaloo wax og oo rabbi yaqaana qofka isagoo rabbi yaqaano oo rasuulkii yaqaano oo cilmi leh ayuu gaal noqon karaa gaalnimadiisu cinaad iyo halkaasay u baxaysaa iyo waxa la midka ah dadka qaar baa marka waxay moodaan kufrigu inuu jahli bis uu ku kooban yahay meeshaas iyadana marka yacnii xasrulkufri in lagu koobo kufriga jahli iimaankiina lagu koobo macrifo in wax la yaqaan bis lagu koobo ilaa labada cagsi bay isu yihiine waxaa weeyaan madaahibta irjaaga ama dadka firaqan murji-ada ah ee dhowrka nooc u kala baxo ictiqaadkooda weeyaan weliba waana kuwa ugu xuno jahmiyada sidaas qabaan culimada wakiic iyo kalena waaba gaalaysii jireen dadka dhahaya aliimaanu huwa almacrifatu iimaan waa in ilaahay la yaqaan bis iimaanku in ilaahay la yaqaano la rumeeyo oo markaa yacni lagu dhawaaqo kelmaddii tawxiidka lagu dhawaaqo ee acmaashii lala yimaado inay iimaankii ka mid tahay la ogaado waxyaabahaas oo dhan baa iimaan ah iimaankii in ogaal keliya lagu koobo gaalo badanoo wax og ayaa jirto haddana gaalnimo gaalnimadooda la qarirayo ibliis baaba ugu weyn waa kana inuu rabbi yaqaan aayaddu waa sheegaysaa haddana waa maca daalika gaalada kan ugu weyn waaye qaala wuxuu yidhi ibliis fabicizatika cizada eeahay qaala wuxuu yidhi alle fa inaka adiga min almundariin aad ka mid ahaatay kuwa loo kortay oo loo sugtay ilaa yowmil waqti waqtigii maalinkiisa intii ka ah almacluumi la yaqaanay yacnii waqtigii la yaqaanay oo adduunyadu ay dhammaanaysay ee alla ugu talagalay ilaa iyo maalinkaa baa lagu sugtay adiga waad noolaanaysaa waadna joogaysaa ilaa waqtigaas qaala wuxuu yidhi fabicizatika ibliis fabicizatika cizadaadan ku dhaartay sharafkaagee la uquwiyanahum lawallaahi uquwiyanna dhumiyee oo dhumiyee hum iyaga ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood dhumiyee ilaa cibaadaka addoommadaada maahane minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin almukhlasiina ee la xulay oo cibaadadaada loo xushay ood adigu cibaadadaada u xulatay ood ugu tala gashay kuwaa maahane inta kale inaan dhumiyaa iga go-an buu yidhi qaala wuxuu yidhi alleh falxaqu falxaqu xaqu minii xaggaygu ka ahaaday wa aquulu waxaan dhahayaa oon ku qowlayaa alxaqa xaqiina waan sheegayaayo waan dhahayaa xaqaas marka muxuu yahay alla u dhahayo waa kan laamla-ana lawallaahi amla-ana buuxiye oo buuxiye jahannama jahannamo buuxiye minka adiga jinsigaaga kuwa adiga kugu jinsiga ah ka buuxiye iyo wa minman ka buuxiye tabicaka adiga ku raacay minhum kuwa aada dhumisee bani aadamka xaal ay ka mid yihiin ajmaciina dhammaantiin marka labada minka iyo wamimanta waa tafsi waa min oo bayaaniye ah waay kuwan jahanamo laga buuxinayaa la bayaaninayaa waaye adiga ibliisow jinsigaaga kuwa ka mid ah waa jinnigii iyo aadam duriyadiisa kuwa ka midoo adiga ku raacay ayaan ka buuxinayaa meeshaas waay qaala wuxuu yidhi alle falxaqu xaqa minii xaggaygu ka ahaaday walxaqa xaqii baana aquulu aan dhahayaaye laamla-ana lawallaahi amla-ana buuxiye oo buuxiye jahannama jahannamo buuxiye minka adiga jinsigaaga ka buuxiye jahannama kuwa adiga kaa farcanmay ee gaalnimadana kugu raacay wa minman iyo ka buuxiye duul tabicaka adiga ku raacay minhum xaal ay ilmihii aadam ka mid yihiin duriyadii aadam kuwan waa dhuminayaa aada leedahay xaal ay ka mid yihiin min aladiina aqweytahum kuwaad dhumisay adiga marka bani aadamkiina naartii qaar baa ka gelaya oo laga buiyo shayaadiintii baa laysaga buuxinayaa naarta mu'miniinta iyaga cawsaada ah hadday galaan waa un laga soo bixinayaa kuwa marka dambe qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin qul waxaa tiraa nebiyow maa as'alukum idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda korkeeda min ajrin ay ajran wax ujro ah idin su-aalan maayo wamaa ana anigu maahi min almutakalifiina kuwa iskalifo wax aan loo sheegin iyo wax aan la amrin iyo wax aan markaa muhimmad u lahayn kuwa isku kalifaa maahi aniga sidaa ku dheh baa la leeyahay macna aayaddan iyadana aayad macno weyn uu ku jira waayo wamaa ana min almutakalifiinadaas ayaa waxaa ku jira qofka waxaan loo dirsanin inuunan gelin wixii aada taqaanana sheeg wix aadan aqoonin ka aamus maalayacniga iska ilaali xadiidkii nabigana wuxuu ah min xusni islaami almar-i tarkuhu maa laa yacniih islaamnimada qofka wanaageeda waxaa ka mid ah waxa maalayacniga inuu ka tago maalayacniga marka waxaa ka mid ah waxaadan aqoon u lahayn inaad iska muquuratood iska dhex gasho haddaad magaaladan iska socotood suuqyadan iyo baabuurta iyo dadku raacaan aada fiiriso maalayacni unbaa la daldalaan xataa maalaayacnigii diintii baa lasoo dhexgeliyey oo qofkii wuxuu yaqaan iyo wuxuunan aqooninba waa ka jawaaba ani saanay ila tahay buu leeyahy waxaa laga hadlayana waa diin maxaad isugu kalifaysaa haddaadanba aqoonin allahu aclam maa iska dhahdid walidaalika cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu masruuq ayaa taabiciga la yidhaahbaa wuxuu yidhi dakhalnaa calaa cabdillaahi bni mascuud cabdullaahi bni mascuud baan u galnay faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha nnaas dadow man calima shay-an qofkii wax ogaaday falyaqul bihi ha yidhaahdo waman lam yaclam qofkaan ogaaninna falyaqul allahu aclamu ha dhaho waa fududahay marka waxaadan aqoonin ha isku maqiiqin fa ina min alcilmi cilmiga waxaa ka mid ah an yaquula limaa laa yaclamu wuxuunan ogeyn inuu yidhaahdo allahu aclamu qaala allahu tacaala linabiyihi alla nabigiisa wuxuu ku yidhi qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin aayaddaanuu marka ibnu mascuud uu akhriyey imaamu malik fi lmuwada wuxuu kusoo saaray can yaxya bni cabdiraxmaan bni xaatib ana cumara bna alkhadaab ayaa kharaja fii rakbin fiihim camr bnu lcaas safar ayuu la baxay camar binu caas uu ku jiro xataa waraduu xawdan dar ama war ay biyo ku jiraan ayay imaadeen faqaala camru bnu lcaas baa wuxuu ku yidhi yaa saaxiba alxawd war midka darkan iska lahow hal taridu xawdaka hal taridu xawdaka sibaacu darkaagaan mararka qaar dugaagga iyo afka ma geliyaanoo ma soo galgalaan faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi yaa saaxiba alxawd war midka darka iska lahow laa tukhbirnaa waxba hanoo sheegin waxba hanoo sheegin ayb maxaa yeelay marka wuxuu leeyahay fa inaa naridu cala asibaaci wa taridu calayna dugaagga yacni ama sibaacdu duurjoogta kolalka qaar annagaa u aroorno u galno mararka qaarna iyagaaba noo soo galaba ayb taas marka qurdubi tafsiirkiisa uu ku keena wuxuu u keenay marka waxay ka mid tahay wamaa ana min almutakalifiina waxaan layska reebay soo gelin haddii qof adiga maalan aadan waxba ku ogeyn oo uu lacag maalan ku ku siiyo ama uu wax kuu hadiyeeyo maahan inaad raadisid oo aad tiraadid lacagtan xaggee laga keenay xaggee laga soo shaqeeyey xalaal ma tahay maxay ka timid waxaa inaad raaraadisid maaha wixii kuu muuqdana qabso waxaan kuu muuqaninna iska daa oo adiga ha faagfaagin oo ha raadinin ayb biyo meel ku jiraad aragtay ku weyse qaado haddaadan najaas ku ogeyn laguu sheegin adiga ha isku maqiiqin ha isku qasbin oo markaa yacni biyaha najaas miyaa maxaa ku dhacay faniinkaadi miyaa gaaray waxba ha weydiinin asalka biyuhu waa inay daahir yihiin waana midda hadda uu ku keenayo cumar radia allahu canhu camru bnu lcaas uu ku leeyahay ayb qul waxaa tiraa maa as'alukum idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda min ajrin ay ajran idin su-aalan maayo wamaa ana anigu ma ahi min almutakalifiina kuwa iskalifaya ma ahi oo isku kalifayo waxaynan aqoon u lahayn ama wax maalaayacni ka ah kuwa isku kalifayo yacni mid isku kalifaya maahi sida kuwaa ka mid maahi dheh ayaa allah subxaanahu watacaala nabigiisa uu ku leeyahay ayb qofkii marka wax yaqaanina inuu sheego kaan wax aqoonina inuu wixii uusan aqoonin allahu aclam inuu yidhaahdo ama laa adri uu yidhaahdo taasi markaa aynan seegin in huwa maa huwa ma ahaanin qur-aanku ilaa dikrun ilaa tadkiirun waanin un weeyaan waa waano ama ilaa dikrun ilaa mawcidatun waana maahane wax kale maahan qur-aanku lilcaalamiina caalamiinta idaylkood uu u yahay waano mid un u ah weeyaan ama ilaa dikrun sharaf markaa dikrigu bimacnaa sharaf marka laga macneeyo caalamku sharafuu u yahay kuwii ku dhaqma sharafuu u yahay kuwaan ku dhaqminna hadday ku dhaqmaan sharafuu u noqona ayb walataclamunna marka halkaanse mo yacni mowdinkan mawcida tuntaa aada ugu fiican oo dadkao dhan gaal iyo muslimba qur-aanku waanow u yahay walataclamunna waad ogaan doontaan wala wallaahi yataclamunna waad ogaan doontaan oo ogaan doontaan naba-ahu naba-a lqur'aani qur-aanka akhbaartiisa iyo warkiisa bacda xiinin zamanka bacdi baad ogaan doontaan waqti kadib yaad garan doontaan naba-a iyo khabarka qur-aanku uu sheegayo bacda xiinintaa qaar baa ilaa beder ku fasiro qaarna aakhiray ku fasiraan naba-ana waxaa loo jeedaa xaqiiqada waxa uu sheegayo iyadoo camali ah oo yacnii yacni akhbaartan uu qur-aanku ka waramayo ta'wiilkeeda iyo caaqibadeedaad arki doontaan la kulmi doontaan leanna qur-aanku akhbaar iyo awaamir labadaas u ahay akhbaartu marka khabarku waa wixii sidqi iyo kadib ixtimaalo qur-aanka marka akhbaarta uu sheegayaa waa run runteeda qof walbaa goorma u arkayaa wixii uu tilmaamayay waqtigiisa markii inta la gaaro indhaha laga qaado ayb awaamirtiisuna iyadaa de iyaguna qofkii awaamirtii dayaco ama xumaantii fuulana cawaaqibta iyo wixii loogu goodiyey bau arkaa bacda xiinin wa wala wallaahi yataclamunna waad ogaan doontaan ood ogaan doontaan naba-ahu naba-a alqur'aani qur-aanka khabarkiisa runnimadiisa bacda xiinin waqti iyo zaman ka gadaale kadib baad ogaan doontaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed